iyadoo weli ay taagan tahay hadalhaynta iyo saameynta ka dhalatay warkii dhowaan ka soo yeeray dowladda jabuuti oo ay ku sheegtay in ay dekad iyo badba ku siinayso dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa ay mar kale dowladda jabuuti ku soo celisay hadalkaasi mida ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jabuuti oo lagu magacaabo cabdaaw ciise buulle ayaa waxa uu sheegay in jabuuti ay weli ka go'an tahay inay dekad iyo badba siiso xabashida etoobiya taas oo ay maaraynteeda si buuxda ula wareegayso dowladda xabashida xildhibaankan ayaa waxa uu tilmaamay dekadda ay u qorsheeyeen inay siiyaan dowladda xabashida iyo halka ay ku taallo waxa uu carabka ku dhuftay in dekadda tujuur ah oo boqol kilomitir u jirto xadabeenaadka etoobiya ay si buuxda ugu wareejin doonaan xabashida etoobiya islamarkaana sidii ay doonayaan ay ugu intifaaci karaan isagoo hadalkiisa sii watay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda jabuuti ayaa waxa uu yidhi madaxweynaha jabuuti geelle iyo dowladdiisuba waxa ay qaateen qaraar ah inay dowladda etoobiya ku wareejiyaan dekadda tujuura iyadoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in dowladda xabashida etoobiya damaceeda uu yahay saldhiga xagga badda ah iyo dekada iyadu maamulato oo ay ujeeddadeedu ahayn inay hesho marin keliya ay wax ka dhoofsato loogana soo dhoofiyo arrintaas oo tilmaamayso damaca fog ee dowladda xabashida etoobiya islamarkaana aysan waxa dan ah ka lahayn warka ka soo yeeray dowladda jabuuti oo ay ku sheegtay inay dekad iyo badba ku siinayso dowladda xabashida si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda wax war rasmi ah kama soo bixin dhanka dowladda xabashida oo ku aadan warkan ka soo yeeray dowladda jabuuti oo ay ku tilmaantay inay bad iyo dekadba ku siinayso dowladda xabashida